asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhabo idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda uu door karoona guddiga doorashada heer federaal oo war ka soo saaray doorashada guddoonka guddiga somalilan maamulka degmada diinsoor oo ciidanka misom kala shiray la dagaalanka al-shabaab ciidanka dowladda soomaaliya oo miinooyin ka soo saaray deegaano ay la wareegeen askari magaalada muqdisho ku dilay macallin jaamacadeed ciidanka danab oo howlgal qorshaysan fuliyey booliiska amisom oo lagu wareejiyey gaadhiida loogu talagalay amniga doorashooyinka dalka guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka oo sheegay in cabasho aysan uga iman doorashadii la qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo shahaado sharaf guddoonsiiyey ardaydii ugu sarraysay ee imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ee ka soo jeeday deegaanada maamul goboleedka galmudug akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal caawa qodobka ugu doorka roon fallaagada ka dagaalanta gobolka tigraay ee dalkaasi etoobiya oo la wareegtay magaalo taariikhi ah kalluun ilko ilkaha bani aadamka oo kale leh oo lagu qabtay dalkaasi maraykanka waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha sideedaad sannada laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhana guddoomiyaha degmada diinsoor ee gobolkan baay cabdisalaan xaaji siidow oo ay weheliyaan xubnaha kale ee maamulka degmada diinsoor ayaa kulan looga hadlayey amniga waxay la qaateen saraakiisha amisom ee ku sugan degmada diinsoor kulankaasi ayaa looga hadlayey amniga magaalada diinsoor iyo tuulooyinka kale ee ku dhow dhow magaalada diinsoor waxaana ka qayb galay saraakiisha ciidamada militariga iyo kuwa daraawiishta ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolkan baay waxaa kaloo halkaasi joogay taliyaha saldhigga booliska degmada iyo xubnaha kale ee maamulka degmada diinsoor ugu dambeyn shirkaasi ayaa ku soo idlaaday is-afgarad buuxa iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fuliyo qodobadii lagu heshiiyey een shirkaasi sidaa lagu sheegay war ka soo baxay maamulka degmada diinsoor degmada diinsoor ee gobolkan baay waxay ka mid tahay goobaha mararka qaar ka dhaca dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya oo dhinaca iyo al-shabaab iyadoo al-shabaab mararka qaar ay weeraraan saldhigyada ciidamada ee degmadaasi diinsoor guddiga doorashada heer federaal ayaa war ka soo saaray doorashada guddoonka guddiga somalilan qoraal wargelin ah oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ayaa lagu shaaciyey in sabtiga berrito ee toddobada bishan agoosto la qaban doono doorashada guddoonka guddiga maamulaya doorasho doorashada somalilan doorashada oo kow iyo tobanka subaxnimo een ka dhici doonta teenada fisyooni ayaa lagu casuumay warbaahinta iyo daneeyayaasha caalamka doorashada guddoonka guddiga maamulka doorashada kuraasa labada aqal ee somalilan waxaa lagu qabanayaa teenada fisyooni sabtida een tobanka subaxnimo oo ku beegan toddobada agoosto waxaana lagu casuumayaa saxaafadda hay-adaha dowladda ururada bulshada rayidka guddiyada doorashada iyo beesha caalamka ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa miinooyin waxay ka soo saareen deegaano ay la wareegeen wasaaradda amniga galmudug ayaa sheegtay in kooxda miinabaarka ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira al-shabaab deegaano dhaca koonfurta mudug ay ku guulaysteen inay soo saaraan maanta miinooyin al-shabaab ay ku aaseen waddooyinka gala shabeelow oo dhibaato ay ku qabeen shacabka halkaasi oo ku dhaqan shacabka halkaasi ku dhaqan iyo n kuwa n erahdee kuwa n socotada ah ee isticmaala n waddooyinkaasi kooxda miinabaarka ciidamada huwanta ah ee aagga shabeelow ayaa ka jawaabay codsi uga yimid dadka deegaanka waxayna howlgal ay sameeyeen maanta ay ku guulaysteen saarista laba miino oo kuwa gaadiidka lagu qarxiyo iyadoo weli ay sii wadaan howlaha miino baarista qaybaha bulshada ee shabeelow ku dhaqan ayaa u mahadceliyey saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida islamarkaana bogaadiyey howlaha mina baarisa iyo sida degdega ah ee codsigooda looga jawaabay waxayna dhankooda ay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudugah ee howlaha xoreynta ka wada deegaanadaasi magaalada muqdisho askari ayaa ku dilay macalin jaamacadeed askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho ku dilay mid ka mid ah macallimiinta jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho oo wax ka dhiga islamarkaana caan ka ahaa magaalada muqdisho macalinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray ustaad cabdiraxmaan xuseen caamir waxaana la sheegay inuu u geeriyooday rasaas uu askarigaasi ku riday ee dad ku sugnaa isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho mid ka mid ah ardayda wax uu bari jiray macallinkaasi ayaa sheegay in askariga uu rasaasta u waday mootobajaaj meesha maraysay islamarkaana askariga dilka geysay uu goobtaasi uu ka baxsaday ciidanka danab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanada dowlad goboleedka jubbaland howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan oo ay fuliyeen ururka shanaad guutada lix iyo tobnaad ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa laga sameeyey tuulooyin kala ah tuulooyinka kala ah bura xawalo koofi n fariidhubow yaaqdabeel ilaa iyo tuulada kale ee lagu magacaabo buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose saraakiisha danab ayaa sheegay in dhammaan deegaanada howlgalkaasi laga sameeyey ay ahaayeen kuwo al-shabaab ay ku sugnaayeen sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwo n weli sii socda ilaa iyo inta deegaanada gobolka jubbada hoose ay kaga sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab laga saarayo madaxweynaha galmudug ayaa maanta shahaado sharaf guddoonsiiyey ardaydii ugu sarreysay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa maanta xarunta madaxtooyada galmudug galmudug kulan soo dhoweyn iyo dhiirigelin ah kula yeeshay ardaydii galmudug ee kaalmaha koowaad ilaa iyo sagaalaad ilaa iyo tobnaad ka galay imtixaankii dugsiyada sare ee dalka sana dugsiyeedka laba kun iyo labaatan ilaa iyo laba kun kow iyo labaatan axmed cabdi kaariya qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa uga mahadceliyey ardayda dadaalka ay muujiyeen iyo guusha ay ka gaareen halgankoodii waxbarasho ee ay soo wadeen muddada dheer isagoona shahaado sharafeed guddoonsiiyey cawaale axmed oo ah ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaankii dugsiyada sare ee shahaadiga ah ee dalka maxamed cabdinaasir siciid iyo maxamed cabdirasaaq maxamuud oo iyaguna kala galay kaalmaha sagaalaad iyo tobnaad ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug ayaa wasaaradda waxbarashada ku ammaanay dadaalka ay geyseen sare u qaadidda aqoonta iyo tayeynta waxbarashada ardayda soomaaliyeed guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa sheegay in cabasho aysan uga imaanin doorashadii la qabtay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ka hadlay kaalintiisii ku aadanayd xalinta cabashooyinka kuraasta golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa sheegay inaysan jirin cabasho en loo soo gudbiyey tan iyo markii doorashooyinka golaha aqalka sare ay ka bilowdeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka guddoomiye ku-xigeenka guddiga maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in la qabtay doorashada sagaal kursi oo afar oo afar kursi ka mid ah laga soo doortay deegaanada jubbaland iyo shan kursi oo laga soo doortay koonfur galbeed soomaaliya taasi oo wadarta guud ee xubnaha aqalka sare ee soo baxay ka dhigaysa sagaal kursi mudane maxamed ibraahim bare ayaa tilmaamay in kuraasta doorashada la qabtay ay si nabad ah ay ku dhaceen islamarkaana aysan jirin cabasho loo soo gudbiyey oo ka timid xubnahaasi guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in ay kor joogteeyaan goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka ayna wixii khilaafaad ah oo ay arkaan ay u mari doonaan xallintooda habraacyada u degsan guddiga booliska amisom ayaa lagu wareejiyey gaadiid loogu talagalay amniga doorashooyinka dalka ilaa iyo kow iyo toban gaari oo loogu talagalay howlgalka sugidda amniga doorashooyinka socda ayaa lagu wareejiyey maamulka qaybta booliiska ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom gaadiidkan ayaa waxaa bixiyey xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya ee u n sos waxaana ay isugu jiraan shan gaari oo gaashaaman iyo lix baabuur oo ah nooca toyota toyota land cruiserka loo yaqaano waxaana booliska amisom ay gaadiidkan ay ka caawin doonaan sugidda amniga doorashooyinka dalka ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ahna guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee soomaaliya simon mulungo ayaa gaadiidkan ku wareejiyey taliyaha booliska amisom kaaliyaha kormeeraha guud ee booliska augustin mangus gaadiidkan ayaa si gaar ah n ugu shaqayn doona ciidamada booliska amisom gaar ahaan kuwa sugidda amniga en kala shaqayn doona ciidamada booliska soomaaliya dowladda soomaaliya iyo amisom ayaa ciidamo boolis gaar ah waxay u diyaariyeen sugidda amniga doorashooyinka kuwaasi oo inta badan ku sugan xarumaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada baydhabo fallaagada ka dagaalanta gobolka tigraay ee dalkaasi etoobiya ayaa la wareegtay magaalo taariikhi ah fallaagada ka dagaalanta gobolka tigraay ee waqooyiga dalkaasi etoobiya ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada lagu magacaabo lalibela halkaasi oo ah magaalo ay hay-adda unesco ay u aqoonsan tahay inay ku yaalaan goobo taariikhi ah oo caalami ah kuna taala gobolka n midkaasi n gobolka n deriska la ah ee amxaarada lalibele waxaa ku yaala kiniisado n qarnigii saddex iyo tobnaad laga dhisay buuro n la qoray halkaasi oo ah meel n ay aaminsan yihiin inay barakaysan tahay dadka n kiristanka ah dadka magaaladaasi ku nool ayaa ka qaxay n magaaladaasi kumanaan qof ayaa la dilay tan iyo markii uu dagaalka uu ka qarxay novembertii lasoo dhaafay dalkaasi etoobiya kalluun kalluun in ilko bani aadan leh ayaa lagu qabtay dalkaasi maraykanka kalluun dhif iyo naadir ah oo leh ilkaha bani aadamka oo kale ayaa lagu qabtay magaalo ka tirsan dalkaasi maraykanka sawir laga soo qaaday kalluunkaasi ayaa isbuucana la soo geliyey baraha bulshada gaar ahaan facebook halkaasi oo si weyn loogu hadalhayay markii ugu horreysay waxaa sawirkana lasoo dhigay bogga jinati beer oo ah shirkad kalluumaysiga ka shaqaysa oo ku taalla gobolka north carolina ee dalkaasi maraykanka waxaana kalluunkana lagu sheegay inuu yahay midka afka qalaada loogu yaqaano n shipshed n afkiisa qaybta hoose waxaa ku yaalla dhowr saf oo ilkaha bani aadamka oo kale kuwaasi oo uu ku ruugo raashinka magaca kalluunkan ayaa la aaminsan yahay inuu asal ahaan uga baxay n maadaama inuu asal ahaan ugu baxay maadaama uu afkiisa u egyahay midka n aadanaha oo kale warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmarayaa warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaciil abu karanteeno dhanka farsamada iyo iskudubaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamayaqaana nuur kalsooni tani kulantada ma dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba
sanku neefle bani aadamkan wixii uu